qultu waxaani bu idhi fain subiqa bihimaa haddii lagala horo maro labadii macnaha haalisadii iyo raabicadii ayaa lagala horo maray qara'ahaa waa akrinayaa suuraddii fiihimaa haalisada iyo raabicada ayuu ku akrinayaa yacni waa cibaaro yar adag adayg baa ku yar jira macnaha horta uu uga jeedaana waxa weeye guud ahaan horto yani hadduu masalan ninkii masbuuq yahay oo labadii ragcadood ee hore imaamkii oo laba ragcadood tukaday uu yimaado oo labadii ragcadood ee dambe uu la tukado hadhow marka uu labada ragcadood ee dambe uu isagu leeyahay tukanayo haalisadii iyo raabicadiisa markuu isagu tukanayo suuraddii ayuu akrinaya weeye haddii aanay u suurto gelin markii hore inuu akriyaa labadii ragcadood ee hore ee imaamkana labadiisa dambe ahayd haddaanay u suurto gelin inuu akriyaa marka wuxuu leeyahy fain subiqa bihimaa haddii lagala horo maro haalisadii iyo raabicadii haddii lagala horo maro oo bimacnaa haalisadii raabicadii imaamka haddii lagala hormaru ku gaadho labadii hore inta lagala hormaray buu ku gaadhay haalisadii raabicadii qara'ahaa suuraddii wuu akrinayaa fiihimaa haalisada iyo raabicadiisa ayuu ku tii saddexaad iyo tiisa afraad marka uu hadhowto isagu tukanayo imaamka ay kala goostaan ee isaguisa soo haleeshiisinayo haalisadiisa iyo raabicadiisa ayuu ku akrinaya calanasi bimacnaa waa sidaa fain subiqa bihimaa haddii lagala horu maro haalisadi iyo raabicadii oo bimacnaa imaamkii u yimaado oo haalisadii iyo raabicadii ku jira qara'ahaa isagu suuraddii wuu akrinayaa fiihimaa haalisada iyo raabicada isaga salaadiisa marka uu hadhowsa soo haleeshiinayo ayuu ku akrinaya yacni waxaa ka wanaagsanayd inuu yidhaahdo fain subiqa bihimaa haddii labadii hore lagala hormaro labadii ragcadoodii hore qara'ahaa suuraddii fihimaa labadii dambe ayuu ka akrinaya laakiin damayrta iyo markaa isweydaaranaysa cala nasi naski haddaan ku soconno wallahu aclam khilaaf kalena wuu jiraa isna oo ay isku khilaafeen fuqahada oo ay yidhaahdeen ninkan masbuuq ahi intan horeu imaamka la tukadaa ma awalu salaatihiba mise waa akhiru salaatihi qaar baa le waa akhiru salaatihi qaarna waxay leeyihin waa awalu salaatihi khilaafkaasina wuu ku jiraa meesha walaa suurata lilma'muumi ma'muumka wax suuradii isaga umay sugnaanin salaada jahriyada ah bale yastamicu wuu dhegaysanayaa ee fa in bacuda hadduu fogaado ou maqli waayo ow ama kaana siriyatan ay tahay salaadu mid qiradeeda hoos loo dhigayo qara'a waa akrinayaa ma'muumkii suuraddii fil asaxi haddaan qabano maxaa yeelay wax macnoo ay leeyahay aamuskiisu ayaan markaa jirin wa yusanu waxaa loo sunneeyaa lisubxi subaxi iyo waduhri waxaa loo sunneeyaa iwaalu mufasali subxa mufasal la yidhaahdo kuwiisa dhaadheer ayaa loo sunneeya walilcasri iyo walcishaa'ina awsaaduu kuwiisa dhexe ayaa loo sunneeya walilmaqribi maqribna qisaaruhu kuwiisa gaaban ayaa loo suneeya walisubxijumcati jumcada subaxeedana filulaa tore alislaamiim tanziil ayaa loo suneeya wa fi haaniyati labaadna hal ataa hal ataa cala linsaan ayaa loo suneeya waxau leeyahay sheekhu waxaa loo suneeyaa subax iyo duhur in lagu akriyo tiwaal mufasal subxa mufasal la yidhaahdo kuwiisa dhaadheer markaa mufasal waxa weeye waa ma in laga soo bilaabo suurat lxujuraat awalkiisu ilaa akhirka qur-aanka ayaa mufasal la yidhaha maxaa yale fasliga iyo kala saarkay suuradaha ayaa ku badan sidaa darteed ayaa mufasal loogu magacaabay casarka iyo cishaayigana kuwiisa dhexe ayaa loo suneeyay maqribkana kuwiisa gaaban marka waxay yidhaahdeen kuwiisa dhaadheeri waxa weeye waa ka soo bilow xujuraad ilaa iyo came intaad ka soo gaarayso waa tiwaal mufasil baad ku jirtaa fasal ka bilow came ilaa intaad waduxaa ka gaaraysaana waa kuwiisa dhexe waduxaa ilaa dhammaadkuna waa kisaarkiisa iyo kuwiisa gaaban weeye markaa subax iyo duhur tiwaal mufasal ayaa loo suneeya casar iyo cishaa'ina kuwa dhexe maqribkana kuwiisa gaaban walisubxi ljumcati fi lulaa subaxa jumcadana ta hore ragcadda hore waxa la sameeya iflaamiim tanziil ayaa la sunneeya wa fi haaniyati ta labaadna hal ataa hal ataa cala linsaan ayaa la sunneeya dee rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa sunnihiisu uu sidaa u ahaa oo ragcadda horena ku tukinaya suuraddan sajda la yidhaahdo ee ka sarraysa axzaab ta labaadna hal ataa cala linsaan ayuu ku tukin jiray alkhaamisu ka shanaad alrukuucu rukuuc weeye wa aqaluhu inta ugu yara rukuucdana an yanxaniya waa inuu soo foorarsadaa qadra buluuqi raaxatayhi rugbatayhi qadara ay macnaa ka gaadhayaan labadiisa calaacalood jilbihiisa ay ka gaadhayaan labadiisa low biumaaniinatin wayushtaradu an yakuuna biumaaniinatin waxaana la shardiyaa rukuucaasi inuu umaaniino ula yimaado xasilooni بحيث سو ينفصل سعمي رفعه يعني كرنو يعني نقشديسا وركوع ذا ككر نغنيا عن هويه سو هوبشديسي يعني وإني كلا صعمان ولا يغسل به وانا إنا ولا يغسل به وانا إنا لقسين غيره غيرك وإنا لقسين فلو هواه هدو صهبته لتلاوة أخر هدو صهبته fajacalahu rukuucan dabeedna rukuucuu ka yidhi lam yakfi kaasi ma kaafinayo waxa uu leeyahay sheekhu ka shanaad ee arkaanta ka midii waa alrukuuc ilahay baa yihi irkacuu rukuuca xadiidkii ninkii salaada xumaynayeyna markuu rasuulku uma rkac buu yidhi rukuuc oo waa ugu daro amar ayuu ku siiyey haddaba rukuucda inta ugu yari waxa weeye qofkii qaa'imka ahaa ee taagnaa an yanxaniya inuu yani soo foorarsado qadra buluuqi raaxatayhi rugbatayhi yani qadar ay ka gaadhaan labadiisa calaacalood ay jilbihiisa ka gaadhaan hadduu doono inuu dhigo haddii uu doono inuu saaro qadar ay ka gaadhaan qofka aan gacmihiisuna sii dhaadheerayn aanay gaabnayn ee meeldhexaadka ah yani qadar ay ka gaari karaan labadiisa gacmood labadaa low uu ka saari karo waa inuu markaa oo usoo qalloociyaayu usoo foorarsadaa wayushtaradu fi sifati ruku fii sixati rukuuci an yakuuna biumaaniinatin waxaana loo shardiyaa rukuucda sixitaankeeda in ay ahaato oy ku dheehan tahay rukuucdaasi umaaniina iyo xasilooni bimacnaa xubnihiisi waa inay sugmaan oo ay kala soocmaan rafcuhu yani ka kor noqodkiisa uu ka kor noqonayay rukuucda iyo can hawiyihi soo hoobashadiisii hawiyihi macanaa soo hoobashadiisii uu soo hoobanayo rukuucda u soo hoobanayey iyo kor noqodki waa inay kala socmaan inuu intuu soo foorso mar kala noqda ayaan la ogolayn walaa yaqsudu bi kayrahu waana inaanu wax kale ula jeedin soo hoobashadaa uu soo hobtayna waa inaanu wax kale ula jeedin rukuuc waxaan ahayn waa inaanu ula jeedin haddaba taa uu diidayo isagoo inoo sheegaya wuxuu hi haddii u soo hoobto tilaawo iyo akrin sida siduu tilaawo kale usoo hoobtay markaa isagoo taa inoo sheegaya wuxuu hi falow hawaa hadduu usoo hoobto litilaawatin akrinna ayuu markaa sujuudu tilaawo ayuu usoo hoobtay fajcalahu rukuucan markaasuu rukuuc ka dhigo rukuucdiinbuu kutoosi ku joojiyey lam yakfi kaasi ma kaafinayo maxaa yeelay dee shaygii waajibkaa ayuu ka leexiyo shay kale ayuu leexiyey ee waxaa la doonayaa intuu caadadiisu taago inuu haddana soo rukuuco wa akmaluu sidiisa ugu dhammaystirana waxa weeye taswiyatu dahrihi wa cunuqihi inuu sibo dhabarkiisa iyo qoortiisa wa nasbu saaqayhi waa inuu dhudhumadiisana taagaa wa akhdu rugbatayhi iyo labadiisa jilib inuu biyadihii ku qabsado wa tafriqatu asaabicihi iyo inuu farihiisa kala geeyo lilqiblati muwajahatan lilqibla iyadoo weliba qibladana loo jeediyey wa yukabiru allahu akbar ayuunay fi ibtidaayi hawiyihi soo hoobashadiisa bilowgeedana allahu akbar ayuu odhanaya wa yarfacu yadayhi labadiisa gacmoodna kor ayuu qaadayaa ka ixraamihi sidii xidhashada oo kale wa yaquulu wuxuu odhanayaa subxaana rabbiya alcadiim waxaa nasahan rabbigaygi weyne ayaa xumaanka nasaano ka weyn alaaa saddex jeer musaa odhanaya waxau leeyahay sheekhu waxaa ugu kaamilsan rukuucdana taswiyatu dahri wa cunuqihi yani inuu simo dhabarkiisa iyo luquntiisa waa inuu simaa waxaa la doonayaa inay xaashi oo kale ay noqdaan oo haddii biyo lagaga shubo dhabarka ama wax laga saaro aanay dhinacna uga dhaceen wa nasbu saaqayhi iyo inuu dhudhummada iyo bawdyaha inuu fidiyo yacni inuu soo laabo la dooni maayo ee waa inay saa u dhiibsanaadaan haddii kaluu saa u soo laabo oo uu xagasha saa uga soo laabo macnaha waxa weeye dhabarkii iyo luquntii iyo baan siin mayno taswiiri ayaan meesha ka imanaynin waaqd rugbatayhi biyadayhi waana inu ku qabtaa labadiisa low labadiisa jiri biyaday bimacnaa bikafayhi waa inuu labada kafna uu saa ugu qabtaa markii hore waxay ahayd qadar uu ka gaadhsiin kara un bay ahayd imika sida kaamilka ee dhammayska tirana wanaagsani waa inuu saaro labadaa kaf inuu saaro labada jirib wa tafriqatu asaabiici faraha inuu kala geeyo tafriiq wasada lilqiblati weliba qibladana inuu u jeediyo ayaa wanaagsan maxaa yeele dee jihaadka ayada ayaa ugu sharaf badan markaa sheekh ibnu naqiib la yidhaahdo ayaa wuxu uhi anigu ma fahmin halkaa yani qibladaa la leeyaha loo jeediyo anigu maan fahmin buu yidhi bimacnaa qofkii dee wuu fooraraa markaa maxaa macnaheeduma waxa wey intuu ka soo qaado oo labadii gacmood inuu markaa xagga qiblada u jeediye miya macnaha waxay diidayaanuun in ama midig ama bidix mid ahaan aad gacantii ujeedisay hoostaasun waa inay ujeedaan oo ay muqaabilkaasun ahaadaan unba loo jeedaan wa yukabiru allahu akbar ayana fi ibtidaai hawiyihi hoobashadiisa bilowgeedana allahu akbar ayuu odhanaya wayarfacu yadayhi labada gacmoodna kor ayuu usoo qaadayaa ka ixraamihi sidii ixraamka markuu xidhanayey oo kale ayuunbuu usoo qaadaya gacmahana dabeedna saas ayuu ku rukuucay ku kibaranaya wayaquulu wuxu odhanaya subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alcaiim ayuu saddex jeer odhanaya fasabbix bismi rabbika alcaiim markay soo degtay rasuulku ijcaluuha fii rukuucikum buu sabbix isma rabbika alaclana ijcaluuha fii sujuudikum sujuudiina yeela oo geliya ayuu yidhi riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan sidaa sugnaatay sifaaba albani uu ku sheegay yani wabixamdihi na waa la raacin karaa iyadona ma sugnaatay wey walaa yaziidu limaamu imaamkii kordhin maayo wayaziidu lmunfaridu kii munfaridkaha wuxuu kordhinaya allahuma laka rakactu ilaahu adigoo kali ayaan ku rukuucay wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey walaka adiga ayaan aslamtu ku hogaansamay khashaca laka waxa kuu khushuucay samci maqalkayga wa basarii iyo araggaygi wa mukhi iyo dhuuxaygi wa cadmi iyo lafdi wa casabi iyo seedahaygi seedaydi wama staqallad bihi iyo waxay kor yeeshay biiska qadami gomadaydu waxay kor yeeshay wax alliyaal iyo waxa ka sarreeya gomadayda ilaan gomaduun bay ku taagan yihiin jidhka intiisa kaloo dhammeeya waxay kor yeeshay ayaa iyana kuu khushuucay sidaas ayuu odhanayaa marka halkaa uu leeyahay imaamku ma kordhinayo dee si ay ma'muumiinta ay ugu fududaato isagu waa inuu saddexdaasun iskaga gaabsadaa laakiin ka kordhinaya waa ninka munfaridka keligii iska tukinaya ama ninka imaamka waa dad maxsuuriin ahoo kooban oo ka raali noqday in loo dheereeyo kaasina wuu iska kororhsanayaayo ducadan ayuu akrinayaa macmuulkaa waxaa loo hormarinaya dee xasri inay faa'iideyso allahuma laka rakactu adiga oo keliya ayuunbaan ku rukucay wabika aamantu adiga oo keliyaan ku rumay walaka aslamtu adiga oo keliyaan ku hogaansan khashaca laka samcii wa basarii wa mukhi wa cadmii wa casabii intaas oo dhan ayaa ku khusha maqalkayga araggayga dhuuxayga lafdayda seedayda iyo wax la yeelay waxa ay gomudahaygu kor yeeleen oo jirkii oo dhana asaadisu ka lixaadna alictidaalu waa isqutumin qaa'iman xaala kownigu iyo qaa'iman mid taaganoo mutma'inan oo ku xasilaya walaa yaqsidu hayrahu kayrkiina waa inaanu ula qastiin ee falow rafaca haddii uu madaxii kor usoo qaada fazacan liajli fazac yani argagax dartii min shayin shay uu ka argagaxay lam yakfi ma kaafinayo waysanu waxaana la soo rafcu yadayhi inuu labadiisa gacmood kor u qaado maca ibtidaa'i rafcihi rafci ra'sihi madaxiisa koruqaadkiisa bilowgiisa inuu gacmahana kor uga qaado ayaa la sunneeya qaylan xaal uu odhanayo uu leeyahay samica allahu liman xamida fayantasaba markuu dabeedna caadi u ogmo isu taaga qaalo wuxuu odhanayaa rabbanaa laka alxamd ilaahayow mahad ayaa kuu sugnaatay waxau leeyahay sheekhu ka lixaad ee ka mida arkaantii waxa weeye alictidaal bimacnaa ictidaalku waxa weeye waa inuu istaago intuu rukuucay kadib waa inuu qumaatii isu taagaa qaa'iman muطma'inan yani waa inuu isqutamiyaa isagoo qaa'ima oo taagan oo muطma'ini oo weliba ku xasilaya ictidaalkana waxay yidhahdaan culimmadu waa inuu qofku u noqdaa rukuucda kahor siduu ahaa rukuucda ka hor siduu ahaa waa inuu u noqdaa haddii uu fadhiyey waa inuu fadhigii u noqdaa hadduu jiifay oo madaxa usoo gudhiyay sidii adigu rukuucda ka hor u ahaa waa inuu u noqdaa waa inuu istaagaa oo muطma'inan weliba uu yani isagoo ku xasiloon waa inuu isqutamiyaa sida dee rasuulku sala allahu alay slam uu faray ninkii salaadiisa xumaynayay oo ay xubnihiisi ay ku sugnaadaan rukuucda ka horsay ahaayeen oo ay markaa kala soocmaan rukuucdii iyo iyo noqodkiisani iyo sujuuddii waa inay kala wada soocmaan walaa yaqsidu hayrahu hayrkiina waa inaanu ula qastiino yacni toosidu rukuucdii ictidaal waxaan ahaynna waa inaanu ula qastiin ee haddii uu magaciisa kusoo fasacan liajli fasac fasac haddii la waa masala fasac haddii la yidhaana waa isma faacilo bimacnaa khaa'ifan bay noqonaysaa haddii uu isagoo argagaxsan uu madaxii kor usoo qaaday min shayin isagoo ka argagaxay masiyo wuxuun baa soo hormaro sunbu kor booday lam yakfi ma kaafinayo kor usoo qaadkaa madaxu kii ictidaalka uguma filo uguma kaafinayo waxaana la sunneeyaa buuri inuu labada gacmood kor u qaado maca ibtidaa'i rafci ra'si madaxiisa marka uu kor u qaadayo bilowgiisa inuu gacmahana kor u qaado ayaa la sunneeya welibana isagoo leh samica allahu liman xamida yani ilaahay wuu maqlay cidda ku mahadisa alla ha maqlo ayaana looga jeedaa oo ha ka aqbalo marka uu dabeedna caadi isu taago buhi fadintusaba markuu oogmo caadi isu taago qaala wuxuu leya rabbanaa laka alxamdu ilaahay oo mahad ayaa ku sugnaaday walaka alxamd ma waa soo arorto way sugnaatay oo labadaba markaas inuu israacinayo kulminayo ayay markaa isku waafaqee ayay ayay qabaan shaaficiyadu hataa maamuum hadduu yahay labadaba uu israacinaya sida madhabka shaafici u qabo kadibna waxa uu odhanayaa mila samaawaati rabbanaa rabbigow laka alxamdu mahad ayaa ku sugnaatay mila samaawaati yacni xamdigaasoo mil-u samaawaati samaawaadka muggood ah xamdi ayaa ku sugnaaday mila samaawaati samaawaadka muggooda ama mila samaawaati xaal uu yahay yani xamdigaasi samaawaadka muggooda waa mil alardi iyo dhulka muggi wa mila maa iyo shay muggi shiita aad doonto oo min shayin shay bacdu yani samaawaadka iyo dhulka dabadood waxa kale aad doonto ee carshi iyo kursiga muggood oo xamdiga ayaa ku sugnaadood leedahay rabbanaa laka alxamdu ilah mahad baa kuu sugnaaday mil-a samaawaati xaalu yahay haddaad nasbisana xaale haddaad rafcisana ka sifeeyo xamdi waa mil-u samaawaati walardi samaawaadka iyo dhulka muggooda waa mil-a maa shay ama waa mil-u maa shay muggi ah shiita aad doonto oo min shayin bacdu bacda samaawaati waalardi waxa layaaliya waxa kala doonto muggood wayaziidu lmunfaridu kii kelidaha wuxuu kordhinayaa ama kii imaamka u ahaa dadka maxsuuriinta ahla thanaa iyo ahla thanaa allihii yani ehelka u ahaa ammaantay walmaji iyo sharafta axaqu maa shayka ugu mudan qaala alcabdu addoonuu yidhahdo wakullunaa laka cabdun dhammaantay addoon baanu kuu nahay laa maanica saas ayuu noqonaya khabarku laa maanica ilaah umid is hortaagaya ma jira limaa cadayta waxaad bixiseed cid siiso walaa mucطiya cid bixinayso oo siinaysa ma jira limaa manacta waxaad mancido walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi ka hodantinimada u saaxiibka minka xaggaaga aljaddu ay jad hodantinimadiisaasi waxba xaggaaga ka anfici mayso ee waxa xaggaaga ka anfacaya camalka saalixa iyo wanaagga ayaa xaggaaga ilaah ka anfacaya wayaziidu lmunfaridu kii keliya ahla thana ayuu kornayay ahla thana iyo ahla thana nide markaa lagu nasbiyo ama ahlu thana anta ahlu thana ayaa tahay maanta eelka walmajiyo sharafta axaqu ma shay yani waxa ugu xaq badan qaala alcabdu adduun idhaahdo wa kullunaa laka cabdu wa jumla muctarida mubtadiya khabarkii dhexdood soo kala gashay wa kullunaa laka cabdun dhammaantay addoon baanu kuu nahay laa maanica limaa acdayta wey mid mancinaya waxaad bixiso walaa mucdiya mid bixin laa manacta waxaad anfacda waxaad bixisaana ma jiro mid bixin mid mancinaya walaa yanfacu da ljaddi ka hodantinimada u saaxiibkaa minka agtaada aljaddu hodantinimadeeska waxba ka tarmaysa aljiddu haddii la yidhahda dadaalka ayay noqonaysaa wa yusanu lqunuutu qunuud ayaa la suneeyaa fi ictidaali haaniyati subxi subaxa ragcaddiisa labaad ictidaalkeeda qunuud ayaa la suneeya wahuwa allahuma hdinii fii man hadayta kaasuu ila akhirihi walimaamu imaamkiina bilafdi ljamci jamc lafdigii ayuu kula imanayaa wasaxiixu saxiixina waxa weeye sanu salaati salaadu inay markaa sunata in lagu saliya cala rasulilahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay fii aakhirihi aakhirkiisa warafcu yadahi labadiisa gacmood kor u qaadanaya sunno tahay weeye walaa yamsaxu wejhu wejigiisana ku masixi maayo wa ana alimaama wasaxiixa ana alimaama imaamkii yajharu bihi kor ayuu qaaday wa anahu صaxiix waxa weeye anahu yu'aminu inuu markaa ta'miinsanayo alma'muum ma'muumkina liducaai ducadii inuu aamin odhanayo wa yaquulu hanaa ammaantiina wuu odhanayaa fain lam yasmacu haddaanu maqlayna qanata wuu qunuudayaa waxa uu leeyahy sheekhu waysanu waxaa la suneeyaa alqunuutu fi ictidaali haaniyati subxi subaxa ragcaddiisa labaad ictidaalkeeda marka uu rukuucda ka tooso qunuud ayaa la suneeya qunuudkaasina waxa wey allahuma hdinii fii man hadayt ilaahayow i hanuuni fii man hadi maca man hadayt cidaad hanuunisay la jirkooda wacaafinii fii man caafayta ilaahayow caafi cidaad caafiday maceeda watawallanii fii man tawalla ilahu arrintayda gacanta gudhig cidaad arrintooda gacanta gudhigtay macooda wabaarik li ilah i barakeeya fii ma actayt waxaad yani siisay waqinii shara maa qadayt waxaad xukuntay sharkoodana iga dheere fainaka taqdi ad waad xukuntaa walaa yuqda calayka laguma xukumo inahu laa yadilu ma dilo man waalayta kaadigo arrintiisa tawaliya tabaarakta rabbana watacaalayta waad koraysay ilaahay walaa yacizu man caadayta falaka alxamdu calaa maa qadayta intaana markaa riwaayadka qaarkood ayaa raaciyey taas weeye markaa fii man hadayta haadayta bay dadka qaarkood yidhahdaan waa qalad ama cafayta na waa yidhahdaan labadubana qalad weeyaan waxaanay markaas dee u adeegsadaan u shaaficiyadu nusuustan markaa tilmaamaysa yacni qunuudka iyo mid gaar ahaaneed oo markaa riwaayo daciifa oo rasuulku ma kama suulin inuu salaada subax qunuudo intuu adduunyada ka faaruqayey riwaayada daciifka iyo qunuudkana caam ahaanee nawaasisheeyo ayuun bay u adeegsadeen wax xujo caynkaasoo u weyna looma hayo wlimaamu bilafdi ljamci imaamkuna lafd ljamc ayuu kula imanaya allahuma ahdinaa fii man hadayta saas ayuu odhanaya wacaafina haddii kaloo markaasoo allahuma ahdina yidhahdo macnaa waxay noqonaysaa inuu khiyaameeyey duco oo dhammina waa caynka haddaad cid u ducaynayso waa inaad lafd ljamc aad ula timaadaa ee aanad ka dhigin lafdi ifraada wasaxiixu saxiix waxa weeye buu ihi sanu salaati inay sunno tahay in lagu saliya calaa rasul lahi sala ala slam fi aakhirihi aakhirkiisana in rasuulka lagu saliyaa inay sunno tahay ayaa saxiixa wa rafcu yadayhi waxaa kaloo markaa la sunneeyaa in gacmaha kor loo qaado marka la qunuudayo walaa yamsaxu wajahu markaa lamana sunneeyo inuu wejiga marka dambe uu ku masaxo maxaa yeelay dee waxa sugan maaha xadiisiyada lagu sheegay kusoo aroortaana aad iyo laxaad bay waahi u tahay wa ana alimaama yajharu bihi saxiix waa wey imaamkii inuu la jahrayu kor u qaadayo kor ayuu u qaadayaa muqaabil saxiix wuxuu leey maya sida dee adciyadii kale mashruucad ahayd waa inuu markaa hoos u dhigayo aanu la jahrin saxiix waxaa kaloo weeye inuu ma'muumkii aamiin ducada odhanayo sanaaga iyo ammaantana inuu la wadaagayo uu la odhanayo bimacnaa waxay isugu jirtaa laba qaybood qaybi waa duco qaybina waxa weeye ammaan marka inta aad aamiin odhanaysaa waa inta ducada allahuma hadini allahuma hadina fi man hadayt wacaafina fi man caafayt watawallana fi man tawallayt wabaarik lana fi ma caطayt intaas weyn inta ducadii fainaka taqdi walaa yuqda calayk haddii la gaadho bimacnaa waa ammaan marka maxay noqonaysaa inaad yani la wadaagto oo aad adigina la akrido laakiin sidaan dalkeena lagaga dhaqmo ee ah inuu imaamku intaa hoos u dhigo waa hore kutubta fiqiga aanu dee mutawafirno ahayd aad baan u eegnayo maanaan ku arkin in intaa la siraysto in la wadaagayo un mooyaane fain lam yasmachu qanata haddii aanu maqlaynin qunuudkii dhegala-aan ama waa ka fogyahay ama waanu la jarin isna waa qunuudaya wa yushracu waxaa la jideeyey alqunuutu qunuud ayaa la jideeyey fii saa'iri lmaktuubaati salaadaha faralkaa kuwooda kalena waa la jideeyey ama dhammaantood linaazilati dhacdo iyo wax yimid daraaddeed laa mutlaqan iyadoon la kala qaadimaya calalmashuuri haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la jideeyey qunuud waa la jideey waa la sunneeyey maktuubaadka intoo soo hadhay salaada subax inta kale ka soo hadhay afartooda kale iyaguna waa la jideeyo way bannaan yihiin naazile iyo dhibaato ku dhacday dadka muslimiinta dartood in loo qunuudaa waa mid sharci ah muslimiinta ayaa cabsi baa ku timi abaar baa ku timi cudur baa ku yimi imtixaan baa ku yimi in markaa la qunuudo oo dee dhibaatada inuu ilaahay kor u qaado ama markaa cadowga iyo cidda ilaahay uu halaago lagu qunuudaa mid sharciga oo sunaa wey sida rasuulku sala allahu alay slam uu bisha u qunuudayey isagoo habaaraya dadkii xufaadda ahaa asxaabtiisii xufaadda ahayd ku wilaayey isagoo habaaraya siduu bisha dham rasuulku u qunuudayey laa mutlaqan almashhuuri mashhuuradan onaya mutlaqan lama ogola leanna rasuulku dee naasilada iyo dhibaata markay timaado ayuunbu qunuudi jiray subaxaana dee waxay uga soo reebeen un riwaayada daciifka ee aan sugnaynun bay shaaficiyadu uga soo reebeen darteed oo ay yidhahdeen iyada mutlaqan iyo daa'iman iyada waa in loo qunuudaa ama naazil ha jirta ama yaanan jirin culimada intooda kalena yacni kuma waafaqsana abu xaniife iyo madaahibta kale waxa ay qabaan inaabay bidcaba ay tahay wallahu aclam wuxuui sheekhu rugniga toddobaad waa sujuud sujuud iyo weji dhuldhigid weeye laba jeer ragcaddii kastaba la dhigo ilaahay baa yidhi irkacuu wasjuduu allah ayaa amar inagu siiyooyey rukuuca oo sujuuda xadiidkii markuu ninka salaada u sharaxayay u tilmaamayeyna waxa uu rasuulku sala allahu alay slam yidhi wejigaaga dhulka qabadsi markaa labadaa sujuudood hal rugni ayuunbay culimmadu iskaga soo qaadaan oo ay ka tiriyaan markay arkaanta tirinayaan xayelay dee waa isku mid sidaa darteed bay hal rugni unuga soo qaadaan sida culimmada qaarkood ku-xasilka iyo tumaaniinada ay afarteeda meeloodba hal rugni unuga soo qaadaan haddaba inta ugu yari waxa weeyaan bu ihi mubaasharatu bacdi jabhatihi wejigiisa barhkii oo taabto oo gaadha oo la baashira wey musallaa wix meeshii uu ku tukanayey oo uu gaadho jidhkiisa wejigiisa barhkii weeyaan yani wixii uu musalla waxa looga jeedaa wuxuu ku tukanaya ama dhulaada ama waxaa kala ahaadeen leanna rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu idaa sajadta ninuu laadayay markaad sujuuddo famakin jabhataka wejigaaga dhulka qabadsii oo gaadhsii buu yidhi xadiid kale waxa uu ku soo arooreeyay oo ay saxaabada qaar ka mid yahaen rasuulka ayaa waxaan u sheeganay yani dhulka markaanu ku sujuudayno inuu aada noogu kulul yahay oo dabeedna wejiga iyo gacmaha aanaan dhigi karaynin rasuulku sala allahu alay slam ashtakadooda kamuu dhegaysanin oo ma odhanin iska daaya waxa uu sheekhu yidhi haddii uu ku sujuudo calaa muttasilin bihi qofkan tukanaya wax la xidhiidhsan haddii uu ku sujuudu wejiga dhigto masalan khamiis buu xidhnaayo oo halkaa gacantiisa kumka la yidhahdana aada bay u weynayd ama cumaamadiisii markaa waa iska bannaan yahay buu ihi laakiin waa goorma markay bannaan tahay lam yataxarak bixarakatihi waa marka aanu dhaqdhaqaaqin qofka musalligaa uu kacayo uu sujuudayu fadhiisanayo aanu isna la xarakoonayn la dhaqdhaqaaqaynin weeye mar haddii uu shay waasico sidaa u weyn yahay oo qofka musalligaa xarakaadkiisa aan raacraacaynin waxau ka dhigan yahay fii xukmi lmunfasili canhu shay ka soocan oo kale ayuunbuu la xugun yahay oo waxba ma yeelayo laakiin haddii uu la dhaqdhaqaaqayo dhaqdhaqaaqiisa markii uu istaago markuu fadhiisto masalan waa wax yaroo digta u saaran oo kale taasi ma banaano bay leeyihiin markaa culimmadu inuu ku sujuudaa haddii ay dhacdo oo uu ku sujuudana waxay u kala qaadaan inuu qofkani yahay mid u camdiyey oo caalimna yacni u kasay isagu weliba aqoonna u leh salaada inay wax ku noqonayso iyo inuu yahay qofka jaahila ama mid iloobay haddii markaa qofkii uu caalimna ku yahay salaadu inaan sidaa in lagu sameeyo aanay banaanayn uu caalim ku yahay caamidna yahay uu camdinayba salaadiisu waa buraysaa bayna madhabka shaafici haddii uu ilowsan yahay ama uu jaahil ka yahayna salaadii ka buri maysa laakiin sujuuddii inuu soo celiyo ayuunbaa lagu yeelanaya markaa mutasilka dee wixii kale ayuu markaa baxay waxaan la xidhiidhsanayn walaa yajibu ma waajibayo buui wadcu yadayhi labadiisa gacmood inuu dhigo wa rugbatayhi iyo labadiisa lawa qadamayhi iyo gomodihiisa fil adhari adhar haddaan qabanno qultu waxaan ihi nawawi haddaan hay al adharu adhar waxa weeye wujuubuhu inuu waajibayo dhigitaanka xubnahaasi inuu waajib yahay wey wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu ma waajibayo inuu qofku markuu sujuudayo gacmihiisa iyo jilbihiisa iyo gomadaha inuu dhiga waajib maaha yacni qowlka adharka haddaan qabanno maxaa yeelay waxa uu qowlkaasi uu isagu xujaystay uhi simaamun fii wujuuhi min athari sujuud yacni calaamadoodu wejiyaalkooday ahaadeen baa ilaahay yidhi yacni atharta iyo raadka ay sujuuddu keentay darteed ka calaamadii wejiga ayuunbaa lagu tilmaamay buu leeyahy meel kale markaa laguma tilmaamin iyo xadiidka idaa sajadta famakin jabhataka rasuulku yidhi markaad sujuuddo wejigaaga qabadsiid dhulka markaa wejiga qabadsiidaasuu la yidhi ee aan xubnihii kale la sheegin waxay leeyihiin waxayna tusinaysaa inay ayada uuni waajib tahay kuwa kale aanay waajibahayn midda labaad ujeeddadu waxa weeyaan buu yidhi ee laga doonaya sujuuddan qofku waa inuu wejiga xubnihiisa meeshii ugu sharaf badnayd oo wejiga ah inuu halkii gommadaha iyo luguhu ay istaagayeen uu dhigo taasina waxay ku gaar tahay in wejiga nawaawi hadalkaa muxarar wuu ka daba yima wuxuu uhi qultu waxaan al adharu wujuubuhu wallahu aclam adhar waxa weeye qowlka raajixa xooga badani inuu waajib yahay in la dhigo gacmaha iyo jilbaha iyo gomadahaba in la dhigaa waajib inay tahay weeye maxaa xadiidkii saxiixayn rasuulku sala allahu alay waslam wuxu uhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdum waxaa lay faray inaan ka sujudo toddoba xubnood wejiga ayuu yidhi markaa kaasaa weliba wuxuu ku ishaaray ilaa sanka ayuu markaa wejigii sidaa ugu ishaaray gacantiisii iyo labada gacmood iyo labada jilib iyo atraaf alqadamayn gomodaha darafdooda farahooda xaggooda hore wayajibu waxa waajiba an yatma'ina inuu xasilo ayaa waajib ah oo wayanaala uu gaadho masjidahu meesha uu ku sujuudayo hiqalu ra'sihi madaxiisa culayskiisu inuu gaadho ayaa waajiba waan laa yawiya waana inaan u hooban ligayrihi kayrkiina waa inaan u hooban ee falow saqata hadduu u dhaco liwajhihi wejiga hadduu u dhaco wajaba waxa waajibaya alcawdu noqosho ila alictidaali ictidaalkii inuu u noqdo ayaa waajibaysaa wa an tartafica waxa waajiba inay kor noqoto asaafiluhu xaggiisii hoosayn jirtay calaa caalihi xaggii sarrayn jirtay waa inay ka sarraysaa fil asaxi asax haddaynu qabanno waxau leeyahay sheekhu waxa waajib ah an yatma'ina qofkii musalliga ee tukanayay inuu ku xasilo sujuuddii oo aanu sidii shimbir ama tukan wax cunaya intuu saa u saara aanu markaba kala soo boodine waa inuu ku xasiliyaa oo wayanaala masjidahu hiqalu ra'sihi welibana uu gaadhaa meeshan uu kuxan uu ku sujuudayo wax kastaba ha ahaadee culayska madaxiisu waa inuu gaadhaa bimacnaa waa inaanu madaxii ka soo hayne waa inuu madaxii ku cadaadiyaa waxay culimmadu yidhaahdaan ilaa xad maalan haddii xadhig yar la xidho oo khafiifa ama dun yar haddii loo xidho uu go'i lahaa yani waa inuu ilaa xadkaa markaa ku sameeya macnaha waxa diiya inaad ka soo hayso waa inaad macnaa sidaa u saarto ood ku qabataa wa an laa yahwa ligayrihi waana inaanu u hoobanin sujuudda waxaan ahayn sidii rukuucdaba aan ku soo marnay yacni soo foorarsiganu soo foorarsanayuu usoo fadhiisanaya sujuudda waxaan ahayn waa inaan usoo fadhiisanoon usoo hoban haddaba tuu diidaya isagoo sheekhu inoo sheegay wuxuu uhi falow saqada liwajhi hadduu wejiga u dhaco siduu u taagnaa unbuu kufayo ama waxbaa jiidhay isagoo ictidaalkii ku jira wax jiidheenoo dabeetana wejigu u dhacay markaasuu sujuud isaga qaato oo iska sii wejiga iska sii dhiga yani taasi ma banaana wajaba alcawdu ila alictidaal waxa waajiba inuu ictidaalkii bimacnaa toositaankii rukuucda uu ka soo toosay inuu u noqdo ayaa waajib ah si uu uga soo hoobto maxaa yeelay dee soo hoobashadii la doonayay soo foorarsigii sujuudda loo soo hoobanayay ayaa meesha ka baxay وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح waxa kaloo waajiba buu yidhi iminka markaynu caadi nahay jidhkeenna waxa sarreeya garbaha iyo madaxa iyobaa sarreeya waxa hooseeya badhida iyo qaybtaasa hoosaysa marka aada haddaba sujuudayso waa inay sarraysaa halkii hoosayn jirtay tii sarrayn jirtayna ay hoosaysaa oo bimacnaa wa an tartafica asaafiluhu bimacnaa badhidii iyo misgihii iyo wixii la hareeraha waa inay kor maraan calaa caliyi xaggii sarrayn jirtay oo madaxii iyo garbihii ah waa inay ka sarraysaa fil asaxi haddaan qabanno qowlka asaxa waxaynu de waa itibaacu rasuulka iyo sala allahu alay slm sidaa samayn jiray muqaabilu lasaxa qowlka asaxa aynu nihi qowlka ka soo hor jeedaa isagu wuxuu leeyahay yajuusu musaawaatuhuma inay iska sinaadaan ayaa iska bannaan oo qofkii hadduu beer kaba dhigo oo dabeetana uu wejigiisaasu isaga sujuudo way iska bannaan tahay buu qowlkaasi leeyahay ila hadduu qofkii beerka dhigo o saa isu fidiyo ma kala sarreeyaane haddii qofkii inuu jilbaha dhigo dabeetana ay intaasina sarrayso inta kalena ay hoosayso markaa qowlkaasi wuu iska bannaan yahay buu leeyahay inay sinmaan maxaa ile waa lixusuuli isma sujuudi magacii sujuudda ayaa dee ku xasilayo laga helaya ama qofku ha fidsanaada ama ha kala sarreeye dee sujuudi waa weji dhuldhigidin buu leey weji dhuldhigidna waa la hayaa wa akmaluhu sida ugu dhammayska tirani waxa weeye taasi waxay ahayd intii ugu yarayd bay ahayd waxwa yukabiru waa kibaaranayaa laawiyiga hoobashada waa u kibaaranaya bilaa rafcin isagoon gacmaha waxba kor u qaadaynin wayadacu wuxuu dhigayaa rugbatayhi labadiisa low uma yadayhi labada gacmood uma jabhata waanfaw kadibna wejigiiyo sanka ayuu dhigaya wa yaquulu wuxuu odhanayaa subxaana rabbii rabbigay ayaa nasaan oo xumaan ka hufan alaclaa allihii sarraynta badnaa alaaan saddex jeer buu sawnaya wayaziidu lmunfaridu kii munfaridka ee keligii ahaa wuxuu kordhinayaa allaahuma laka sajadtu ilah waadaan kuu sujuuday wabika aamantu adiga keliga ayaan rumay walaka aslamtu adiga ayaan keliga u hoggaansamay sajada wejhii wejigaygu wuxuu suuyey liladii aliya khalaqahu abuuray wasawarahu suureeye wa shaqa samcahu wa basarahu bimacnaa masmacahu meeshuu wax ka maqlayay iyo meeshuu wax ka arkayay allihii jeexay tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin waxaa sarreeyey allihii yani khaaliqiinta ugu wanaagsana yani kuwa wax suureeya ugu suurada wanaagsan waliba afcaala tafdiil laysa calaa baabi yani allihii suuradiisa iyo abuurkiisa u wanaagsanaan bay ka dhigan tahay cid kaba wax abuurtaa ma jirti waxau leeyahay sheekhu sida ugu dhammayska tirani waxa weeye sujuudda sida ugu dhammayska tirani intaasi waa intii ugu yarayde waa inuu hortu allahu akbar usoo yidhaahdo hoobashada markuu soo sujuudayo waa inuu allahu akbar soo yidhaahdaa maxaa yeele dee axaadiida saxiixa ayay ku sugnaatay arrintaas bilaa rafcin isagoon waxba gacmaha aan kor u qaadaynin oo sujuudda waxba kor ugu qaadi maayo yani ma xadiidka qaarkoodna waa ku soo arortay qaarkoodna waa anfiyeno waa diideen waxaanu dhigayaa marka uu fadhiisanayo labada jirib ayuu dhigayaa kadibna labada gacmood ayuu ku xigsiinayaa wejiga iyo sanka ayaa dabeedna ku xigaya sidaas ayaa wanaagsan bay yidhaahdeen xadiidka qaarkood iyaguna waxay tilmaameen in gacmaha la horraysiinayo marka uu midkiin rasuulku sala midkiin marka uu tukanayo oo sujuudayo yaanu u fadhiisan sida awrka u fadhiisan waliyadac yadayhi qabla rugbatay labadiisa gacmood yani ha dhigo jilbihiisa ka hor marka waxba xadiidka yani hadalkiisa yani qalbi baa ku jira culamada qaar baa yidhi mar kale waxay isweydiiyeen gacmaha awrku waa kuwe khilaaf fara badan baase albaniya rag fara badan ay arrintaa ka tilmaamaan culimada in badan oo kamidana waxay tilmaameen labaduba inay bannaan yihiin qofku yani inuu gacmaha horaysiiyo iyo inuu lugaha horaysiya labaduba waa sugnaadeen xadii kusoo aroortayna labaduba waa sugan yihiin markaa xilli inaad lugahaad horaysiin karta xillina gacmahaad horaysiin karta qofkii aan dee isaga wax dhibaato ahi ku imanayn wey ilan dadka waaweyn oo kale yani qaar baan iyagu jilbaha baan horaysiin karaynin markaa sidaa tartiibtaas ayuu kala dhigaya waxaanu odhanayaa ui subxaana rabbiya alaclaa alaaan waxaa nasahan oo xumaan ka dhahay rabbigaygi sareeyey saddex jeer ayuu odhanaya yani sidii rukuucdaba dee intaana ka korrin maayo qofkii imaamka ahaa ee dadka tukinayay yani waxa dadka in loo fudaydiyo oo ninka imaamkii dadka u fudaydiyo oo aanu tanfiir iyo erig ku ridin ayaa wanaagsan taa inuu intaa ugu gaabiyo ayaa wanaagsan laakiin shan iyo toddoba iyo wax ka sii badan qofkii kelida ahaa ama dad kooban oo ka raalli noqday in loo dheereeyo ayuunbaa loo samayn karaa laakiin dadka waxa wanaagsan markay fara badan yihiin in intaa yara gaaban loogu gaabiyo wayaziid lmunfarid wuxuu markaa kordhinayaa buri kii kelida ahaa iyo kii imaamka u ahaa qolo kooban oo ka raali noqotay gaabinta keligii tukanaya ama ka u imaamkaa qolo kooban oo ka raali ah dheeraynta allahuma laka sajadtu ilaahu adiga oo keliya ayuumaan kuu sujuuday macmuulkaa la hormariya xasri buu faa'iideynaya adiga oo keliya ayuumaan kuu sujuuday wabika aamantu adigoo keliya ayaan ku rumeeyey walaka aslamtu adigoo keliya ayumaan kuu hogaansay sajada wajhi wajhigii wuxuu sujuuday liladii alii khalaqahu abuuray wa sawarahu suureeyey wa shaqa samcahu jeexay meeshuu wax ka maqlayo basaro aragiisaba tabaaraka allahu ilaahay ayaa sareeyey axsanu lkhaaliqiin wayadacu wuxuu dhigayaa yadayhi labadiisa gacmood wuxuu dhigayaa xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda wayanshuru asaabicahu farihiisana waa fidinaya madmuumatan iyadoo isu urursan lilqiblati xagga qibladana weliba loo jeediyey wayufariqu waana kala geynayaa rugbatayhi labadiisa low wayarfacu waa kor yeelayaa wayarfacu wuxuu kor yeelayaa baطnahu calooshiisa can fakadayhi labada bawda ayuu kor uga qaadaya wa mirfaqayhi labadiisa xusulna wuxuu ka kor yeelayaa can jambayhi labadiisa dhinac fii rukuucihi wa sujuudihi arrintaa wuxuu samaynayaa rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba wa tadumu lmar'atu haweenayda iyadu way isu ururin iyo wlkunhaa labeebkiiba way isu dumayaan iyagu way isu ururinayaan jirkooda waxau yidhi sheekhu qofkii marka uu sujuudayo wuxuu dhigayaa labadiisa gacmood xadwa mankibayhi bimacnaa labada garab muqaabilkooda labadiisa garab halka ay ku beegan yihiin ayuu dhigayaa hoostana iska soo gelin maayo soo weydaarin maayo sidaa hana usii dhaafin maayee waa inuu halka qaabilsan labadiisa garab ayuu dhigaya wayanshuru asaabicahu gacmihii farahiisana wuu fidinayaa bimacnaa soo laabi maayo ee saasuu fidinayaa madmuumatan iyadoo weliba saa la isugu ururiya aan saa loo kala geynin kala firdhin maayo saas ayuu isugu geynayaa iyadoo weliba lilqiblati xagga qibladana loo jeediyey sidaas ayaa wanaagsan kuwa lugahana iyadana waa inuu dhigaa beerka waa inuu sidaa ugu dhigaa kuwa lugaha oo waxay culimmadu diidaan in ama dhabarkaa loo dhigo ama uu afkaasunu saaro ama uu korba uga qaado ayay diidaan xadiiska in badanna waxay ku soo aroor yacni inuu sidaa loo dhigo taa ha laysaga jiro aad ha looga foojignaado in ama xagga lugihii kor laysaga qaado ama dhabarkaa loo dhigo ama afkaa yarun loo saaro haddii uu qofku karayo weeye markaa wa yufariqu rugbatay labadiisa low wuu kala geynayaa labada jilib isku soo qaban maayo markuu sujuudayo ugu yaraan waa inay hal taaka isu jiraan hal taaka waa inay ugu yaraan isu jiraan dee inaad aada usii kala geysa sida mararka qaarkood dhacda oo qofkii kugu xigay meel uu ka sujuudoba uu waayana iyana dee waa karahay aan loo baahnayn dadkii qaarkood baa saa sameeyo meel aad kaga sujuudaba aada waayeysaayo isagu intuu tiisi un qabsaday dabeetan aan ninnaba u joojinaynin ayaa jira oo adiga kugu moosaya yani waxaa la doonaya inaad dadkan kale iyaguna musalliinta ee kula tukanaya inaad iyagana xaq dhowrta ayaa la doonaya markaa waa inuu saa u kala fogeeya wa yarfacu baطnahu can fakdayhi wuxuu ka kor yeelayaa calooshiisana can fakdayhi labadiisa yani bawdo waa inuu calooshana uu kor uga qaadaa oo aanad calooshii iyo labada jirib aanad isku nabin ee waa inaad iyagana aad caloosha adii goddaa sidii oo waxar yari ama neef yaroo adhi u mari karo wa mirfaqayhi can jambayhi waana inuu labada mirfaq labada xusulna waa inaanu labada dhinac ku dhejinin waa inuu iyagana sidaa uga faydaa oo deetana saa isu godaa ayaa la doonaya sidii neef yari uu hoos mari karo fii rukuucihi wa sujuudihi saa wuxuu samaynayaa rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba saddexdaba waa u noqonaya wayufariqu rugbatayhi fii rukuucihi wa sujuudihi ويرفع بطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده صدح ضبا ونغنيسا وتضم المرأة والخنثى وعلشاه قبضي يلا بيبكي ayagu marka ay isjuudsan yihiin markay rukuucsan yihiin iyo jirkoodii waa isu dumayaanoo badhab baa jirkooda barhka kale oo waa inay markaa iyadii waxay leeyahay ay labadii xusul isku soo dhejisaa oo ay calooshii iyo bawdyaha ay isku dhejisaa hayre waxay leeyihiin sidaas ayaa dee u asturaad badan oo gabadha u habboon bay yidhaahdeen xadiid marasiisha abu daawuud ka mid a ayaa isaguna ku soo arooray oo arrintaa tilmaamay oo dumar u arkay uu yidhi idinku faduma bacd alaxmi ilaa bacdin yani hilibka barhkii barhka kale u duma maxaa yeelay gabadhu ninka kula mid maaha arrinta xadiidka mursalkiina isna waa ku saarooro waa jira hase haatee rag fara badan oo markaa albani u ka mid siduu sifahaba ku caddeeyey sifatu salaati nebiy yani wuxuu tilmaamay in sida raajixi ay tahay inay gabadhu samaynayso sida ninka oo kale oo rasuulku sala allahu alay slam markuu leeyahy salluu kamaa ra'aytumuni usalli u tukada si ay aragteen anigoo u tukanaya dee rag iyo dumarba hadalkaasi waa ku wada dhacaya wax markaa kala farqiyo oo kala saaro oo nas sugan oo kala saarana lama haynin markaa isku mid weeyaan ayuu leeyahy athaaminu ka sideedaad aljuluusu waa fadhiisi bayna sajdatayhi labada soo dhexdooda fadhiiso mutma'inan isagoo ku xasilaya wayajibu waxaa waajib an laa yaqsida birafcihi waa inaanu yani soo koryeelkiisa waa inaanu la qasdiya hayrahu yani fadhigee labada soo dhexeeya waxaan ahayn wa an laa yutawilahu waa inaanu dheerayn fadhigan walal ictidaala ictidaalkana waa inaanu dheeraynin wa akmaluhu sida ugu dhamayska tiranna waxa weeye yukabiru an yukabira inuu kibaarto weeye wayejlisu waa fadhiisanayaa muftarishan isagoo oo cagtiisa biix goglanaya waadican oo dhigaya yadayhi labadiisa gacmood qariiban meel wa min rugbatayhi wayanshuru asaabiicahu farihiisana waa fidinaya qaylan isagoo leh rabi kfir li ilah dambi dhaaf warxamni inaxaris wajburni ikab warfacni ilahu kana warzuqni ilaahayow arzaaq wahdini hanun wacaafini cafi uma yasjudu thaaniyata kaluulaa dabeedna waa sujuudayaa tii labaad sidii tii hore oo kale waxau leeyahy sheekhu ka sideedaad ee arkaantii salaada ka mid ah aljuluusu bayna sajdayhi mutma'inaa waa inuu fadhiistaa labadiisa sujuudo dhexdooda waa inuu fadhiistaa isagoo oo weliba ku xasilaya isagoo weliba ku xasilaya maxaa yeelay dee rasuulku sala allahu calay wasalam waxaa laga wariyay xadiis saxiixayn uu ku soo arooray marka uu madaxiisa ka soo kor yeelo sujuudda mar labaad ma sujuudi jirin ilaa uu si qumaati u fadhiisto ninkii salaadiisa xumaynayeyna sidaas ayuu yidhi ninka rasuulku sala l sl khallaad ibnu raafic la odhan jiray saddexda jeer rasuulku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli waar orod oo noqo oo tuko waxba maa tukanine ninkaasi waxaa la yidhi kuxasilka salaada ayuun baanu wanaajinaynin dumaaninaduna afar rugni ayuun bay laga maarmaantay rukuucda iyo ictidaalka iyo juluuska bensteka iyo sujuudda afartaana waa rugni waa in lagu xasilaa soomaaliduna aad bay ugu liidataa yani xasiloonida ninkii sidaa xasilooni la-aantaa ku tukana rasuulku waxba maad tukan xataa mu odhan rasuulku waxba maad hagaajinin ee wuxuu waxba maad tukanin yani salaada hal rugni haddaad ka xumayso oo aanad dib ugu noqon oonad hagaajinin macnaheeda waxa weeye inaan salaadaadii waxba ka jirin marka waa in aada iyo lixaad la isaga fiirsadaa marka waa inuu fadhiistaa laba soo dhexeysa oo ku xasilaya wa yajibu an laa yaqsiya birifci kayrahu waana inaanu madaxanu kor u soo qaaday ee uu sujuuddii hore ka soo toosay waa inaanu wax kale ula jeedin masalan dee haddii waxuu ka naxa xayawaan iyo wax ag carray hadduu ka naxuu kor u boodo macnaha waxaa la leeyahy ku noqo dabeetana fadhigaa uun awgii madaxa kor ugu soo qaada wa an laa yutawilahu wala lictidaal wuxuu waa inaanu dheeraynin juluuska bayna sajdatayn fadhiga labadiisood u dhexeeya waa inaanu dheeraynin wala lictidaal ictidaalkana waa inaanu dheeraynin labadaa rugni maxay waxay leeyihiin shaaficiyadu waa laba rugni oo qasiran oo gaaban oo aan daat ahaantooda maqsuud u ahayn daat ahaantooda maqsuudu maaha bay leeyihiin ee waxa uun lilfasli uun labada sujuudood unbaa lagu kala saarayaa iyo rukuucda iyo sujuudda unbaa lagu kala saarayaa bay yidhaahdeen mar hadday sidaa yihiin waa inaan la dheeraynin haddii la dheereeyana bal waxaa imanaya sujuudu sahwi ayuu insha allahu tacala inoogu keeni doonaa waakmaluhu yukabir wuxuu ihi sida ugu dhammaystirana waa inuu allahu akbar yidhaahdo wayejlisu dabeedna waa fadhiisanaya muftarishan isagaoo goglanaya lugtiisa bidix iftirashka kayfiyadiisana isaga sheekhu inoo keeni doono waa inuu lugtaa bidix ku fadhiista weeye waadican yadayhi labadiisa gacmoodna isagoo dhigaya qariiba min rugbatayhi labada jilib meel u dhow ayuu dhigayaa waynshiru asaabicahu farihiisana dhammaantood saasay wada fidsanaya qaa'ilan isagoo le rabbi iqfir lii ilaahay ii dembi dhaaf warxamnii naxariso wajburni ilaahayu kaba naqsigayga yacni ii kab warfacnii kor yeel warzuqnii arzaaq wahdinii hanuuni wacaafini cafi uma yasjudu athaaniyata sujuuddii labaad buu dabeedna sujudaya kal uulaa sidii tii hore oo kale bimacnaa aqal iyo akmal intii yarayd iyo intii badnaydba kii hore oo kale ma kana mid tahay walmashhuuru mashhuur waxa weeye sanu jalsatin jalso iyo fadhiisi inay sunno tahay khafiifatin oo khafiifa bacda sajdati thaaniya sujuudda labaad dabadeed fii kulli ragcatin yaquumu canhaa ragcad kasta oo uu ka kacayo waxa uu leeyahay sheekhu mashhuur waxa weeye inay sunno tahay fadhiisi yar oo fudud oo khafiifa fadhiisi yar oo khafiifa inay sunno tahay weeye oo y xooga yaroo raaxaysi iyo nasasho ah waa maxay sujuudda labaad dabadeed waana ragcad kasta oo u ka kacayo qofku ragcad kasta oo u kacayo oo bimacnaa maxaa looga jeedaa aan atixiyaad la xidhiidhin ragcad kasta oon atixiyaad ka dambaynin markuu u kacayo inuu xooga yar fadhiisto jalsatulistiraxa baa la yidhaha oo xooga yaroo raaxaysi ah inuu in yar yar fadhiisto sikina yar dabeedna uu kaco ayaa wanaagsan ee aanu sujuuddiisa uga soo kacay toosu kicin marka maxay noqonaysaa dee ragcadda labaad markuu usii kacayo iyo ta afraad markuu usii kacayo ayay noqonaysaa fii kulli ragcatin yaquumu canhaa ragcad kasta oo uu ka kacayo bimacnaa aan tashahud aanu la xidhiidhin dee waxaanay arrintaas soo bixi kartaa uun waa markaanu qofku fadhi ku tukan hadduu qofku fadhiba iskaga tukanayay dee jalsadaasi ma soo baxayso ee waa markuu kacayon weeye mashhuurka qowlka ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay ayada sunno maaha buu leeyahay ee waa inu qofku markaba iska boodaayu iska hengadaa ataasicu ka sagaalaad walcaashiru iyo walxaadi cashar ka koob iyo tobnaad ka sagaalaad ka tobnaad iyo koobad atashahudu waa atixiyaad wa qucuuduhu iyo fadhigiisa wsalaatu cala nabiyi sala allahu alay slam iyo salaada nebiga sala llahu alay slam lagu saliyayo fatashahudu atixiyaadka iyo wa qucuuduhu fadhigiisu in caqabahumaa salaamun hadduu la cirbiyu ku daba jiro salaamo naqsi rugnaani waa laba rugni wa ilaa haddii kale oon salaamo naqsi ku daba jirin fa sunnataani labadooduba waa sunne wuxuu leeyahay sheekhu rugniga sagaalaad iyo ka tobnaad iyo ka koob iyo tobnaad waa maxay waa saddex isku jiro waa atixiyaadka iyo fadhigiisa iyo ku salliga nebiga sala allahu alay slam lagu salliyayo waxaa laga yaabaa yacni inaan dad bani aanay fahmin yacni fadhigan gaarka loo tirinayo oo la yidhaahdo oo atixiyaadka iyo fadhigu miyay kala bixi karaan ha way kala bixi karaan masalan waxaynu soo maraynay qofkii aan faatixadaba aqoonin wax alla wuxuu garanayaaba jira imika una shahaataa salaadii inay inoo gaadho maxaynu qadarkii faatixada la akrii jiray inuu taagnaado un soo mayhayn dee mid caynkaasoo kalea baynu aragnay oo atixiyaadkiiba ma garanayo imikaanu islaamo maxaa la leeyay iska fadhi un baa fadhigi un baa ku waajibay baa la leeyay markaa inuu intii atixiyaadka la akrii jiray in laygun fadhiyo halkaa waxaynu ka fahmaynaa salaadu yani qofka inaanay sinaba kaga dhacayn ma aqaano xataa hadduu yidhah midhba ma aqaano waxaa la leeyay afcaashana samee wixii afcaalahaa sameeya wixii qawliga ahaayee la odhan jirayna inta dadka yaqaana ay yidhahdaan in leeg mid walbaa sidiisii sameeyo taagno ama fadhi ayaa la leeyahay laakiin ma aqaano oo sidaasaana salaadii ku tukanayn wax jira maaha marka wuxuu yihi sheekhu atixiyaadka iyo fadhigiisa in caqabahumaa salaamun haddii ay salaamo naqsi yani ku daba jiraan farugnaani waa laba rugni haddii salaama naqsi ku daba jiro dee waa halka atixyaada ee uu leeyahay subaxu ka dambe maqribka iyo ka dambe rubaaciyada haddii uu salaamo naqsi uu ku xigo labadooduba waa laba rugni waa ilaa haddii kale oon salaamo naqsi ku xigin fa sunnataani waa laba sunno markaa sunnahaana ayaa taxiyaadka dhexe ay yidhaahdeen culimmadu yani waa sunnahaana waxay yidhahdeen rasuulka sal l waxaa la arkay inuu dhowr jeer uu atixiyaadkaa dhexe ka kacay dabeedna uu sujuudu sahwi uu ku kabay waxay leeyihiin haddii markaa uu dee faral ahaan lahaa sujuudu sahwi ma kabeen dee taa lafteedaa la yidhi horta waxaa laga maarmaanaya in daliil kale la helo oo yidhaahda yani kala saarka sunnaha iyo faralka ku kala saaro